wasiirka beeraha xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo magaalada muqdisho shir jaraa'id ku qabtay ayaa sheegay inay jirto cabasho uga timid beeraleyda soomaaliyeed kuwaas oo ka cabanaya culayse ay ku qabaan baraha koontarool ee ciidamada dowladdu ay ka hubiyaan gaadiidka maareeye ayaa isagoo ka jawaabaya cabashada uga timid beeraleyda waxa uu fariin u diray ciidamada dowladda ee jooga baraha koontarool ee duleedka muqdisho kuwaas oo uu ka codsaday inay mudnaanta koowaad siiyaan ganacsatada beeraleyda ee qudaarta u soo daabusha suuqyada muqdisho waxaan dhegaystay cabasho beeraleyda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa khudaartu ay ka cabanayaan dhibaatooyin ka haysta baraha koontaroolada ee lagu sugayo ciidamada qalabka sida ku sugayaan amniga shacabka soomaaliyeed ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa baraha koontaroolada ee laga cawday jooga waxaan leeyahay dadkaas beeraleyda soomaaliyed waa dadka ugu qiimaha badan shacabka soomaaliyeed maanta nool waxay ugu qiimo badan yihiin waa qofka soo saaraya ku dadaalaya inuu soo saaro wixii uu cuni lahaa oo aanu cid baryin isiyo waxaa dadka magaalooyinka jooga ee shaqooyinka kale haya ay cuni lahaayeen kuwii doonaya inay soo saaraan way qiimahaasay leeyihin adduunka oo dhanna way qiimeeyaan beeraleydooda ama dadka wax soo saarka dalkaas u qaabilsan adduunka o dhan wuu qiimeeya beeraleyda hala qiimeeyo ganacsiga ay wadaan ee aan u dulqaadan karin muddo badan inuu taagnaado meel idinkoon amniga iyo shuruudihiisa iyo taxadirkiisa ku xadgudbaynin haddana waxaanu idinka codsanaynaa wasaarad beer ahaan wasiirkii wasaaradda beeraha ahaan waxaan idinka codsanayaa inaad waxa ay sidaan awgii oo aan wakti badan meel ooli karin dhiirigelintii dadkeena wax soo saarayana ay waajib ina ku tahay qof kastaoo soomaaliya inaad u dedejisaan adeega dowladda ee barta koontaroolsha ka socota inaad u dedejisaan khudaarta gaar ahaan inaad xilli hore oo subaxa u yeeshaan xilliyo ay soo istaagto iyo meel gaaraho ay soo istaagto wasiirka beeraha ayaa xusay in beeraleyda ay xilligan dhibaato ku qabaan ururka al-shabaab waxaana uu sheegay inay ka caawin doonaan sidii uu ganacsigoodu u horumari lahaa waxaan qirayaa in dadka tirada yar ee ku hadhay tabcashada beeraha inay dhibaatooyin badan qabaan dhibaatooyinkaasoo intooda badan ay u geystaan khawaaristu iyo dhibaatooyin ay ka dhaxleen dabcan burburkii dowladnimadii soomaaliya oo infrastructurekii beeraha ama loogu adeegaya ama ay marayeen burbursan yahay beeraleyda soomaaliyeed ee sharafta badan waxaan u sheegayaa in guud ahaan dowladda soomaaliya gaar ahaanna wasaaradda beeraha ean anigu wasiirka ka ahay inay u taagan tahay inay caawiso inay wax la qabato inay inay u samayso wax kasta oo dhiirigelin ku ah sidii wax soo saarkooda u fiicnaan lahaa sidii noloshooda u fiicnaan lahayd sidii faa'iidada ay ka helayaan ganacsiga beeraha waxyaalaha beeraha ka soo go-a iyo beeraleyda sidaan uga shaqayn lahayn mas-uuliyaddaas baanu u taagannahay haddaanu nahay wasaaradda beeraha oo aanu aanu mas-uuliyaddeedu tahay beeraleyda soomaaliyeed ayaa waxaa haysta culayso dhinacyo kala duwan leh sida uu tilmaamayo mid ka mid ah beeraleyda gobolka shabeellaha hoose kaasoo sababa amni awgeed uga gaabsaday magaciisa beeraleydu xilliyada roobka unbay wax tabcan jireen qaarna webiga walow hadda webigii gursan yahay si kastaba ha ahaato xaaladda guud ee dadka danyarta ah ee beeraleyda ah khasaarooyinka ay qabaan ay ku qabaan labada dhinac waxaa ka midka ah dhinacna marna canshuura ugu dhacdo marna zakabaada loogu qaataa jagboonti walba markay soo galaanoo dhinaca dowladda ay maamulaan walow beeruhu ay majoritiba dhinacyada ay ku yaalaan ay maamulaan al-shabaab haddana waxaad moodaa markay soo galaan dhinaca dowladdu in canshuuraadka jagboonti walbaba uu ku tar badan yahay ilaa hoolka ay ka timaado ilaa ay ka abaato dhinaca magaalada muqdisho muqdisho markay sii abaartana haddana cadaadis badan ay kala kulmaan jagboontiyadii taas marka waxay sababtay dadka qaarkood inayba ka hayaamaan beerahoodii maadaama fataadihii abaarihii ay soo nonoqdeen qofkan wax usoo go-aya ay yihiin wax inkam ah ama wax kooban qaarna ay cudurro asiibayaan marka si kastaba ahaato culeysadaas ayay qabaan marka ayna ka tabanayaan labada dhinac sannadihii ugu dambeeyey colaadaha iyo fatahaadaha isbiirsaday ayaa keentay in dad badan oo horay u tacban jiray beeraha ay arrimahaasi awgeed uga soo holeelaan deegaanadii ay ku noolaayeen waxayna ku soo biireen xeryaha barakacayaasha ee duleedka muqdisho waxaana xusud mudan in wax soo saarka beeraha dalka oo yaraaday ay sababtay in ganacsato soomaaliyeed ay xilligan dalka dibaddiisa ka keenaan qudaar noocyo kala duwan leh xasan kaafi qoyste v o a muqdisho